xalay labadii saac markay ahayd nimankii cadowgu waxay isku dayeen degmada qoryooley inay soo weeraraan oo shacabkii ay ku laayeen ma garat marka ay soo gaareen akhbaartii eriyada oo degmada qoryooley warbixintii aan helnay waa ciidankii waa ka hortagay dagaal meesha ee degmada banaankeeda baa laisku helay dagaal oo saddex saac socday kadibna way jabeen si xun bay u jabeen ma garat haddana xaaladda degmada boqolkiiba boqol way degan tahay wax broblem ah kama jira degmada dhexdeedana kama dhicin banaankeeda baa laisku helay boqolkiiba boqol wax dhibaato aan sheegayna ma leh waxaad noo sheegtaa marka khasaaraha ka dhashay dagaalkan intee buu gaarsiisan yahay wallaahi khasaarihii horta dhinaca bulshada wax ay so wax soo gaara ma jira ciidanka degmada joogo waxaa ka geeriyooda hal qof iyo laba qof oo dhaawac ah dhinacii kalena soddon iyo shan markaan isku aruurino wax walba meelihii ay ku dhinteen iyo wixii dhaabacnimo ordeen ee geruyu ku dhahdhacay markaan isku aruurinay soddon iyo shan waa gaarayaan soddon iyo shan ma idinkaa arkay oo meydada mise wax uunaad qiyaasaysaan ayay taasi tahay maya waxaan qiyaasayna ma jiraan meeshaan waa lis yaqaanaa wax xaqiiqo ah annaga aan soo hubsanay oo ma aragtay aan ognahay isbishalay ah baan kuusoo gudbinayaa laakiin waxaa la isweydiin karaa dagaal saddex sacdood socday oo aad sidaa tiri soddon iyo shan ayaa dhinacii kale laga dilay in adinkuna hal dhimasho iyo waxyaabo noocaas oo kale a idin soo gaara sidee bay isku qaban kartaa arrintaas horta qofka weerarka ah iyo qofka difaac ah isku khasaaran ma noqdaan ma aragtay way kala khasaaro badan yihiin qofkii warbixintiisa la helay oo asiga laga hormaray oo difaac ambush loogu jiro qofkii weerarka ah waxa aan ogeyn oo soo socdo oo dhibaatadiisa way sii badanaysaa ma garat marka annaga reboodka aan helnay iyo ambush baan u galnay kabrid military baan isticmaalnay wana waan ka guulaysanay nin galdaragna ma guulaysto ayaga baana soo weeraray cadow cadow waaye shacabka soomaaliyeed inay laayaan inay bamba ku dhex tuuraan dagaal wax walba inay ku sameeyaan ay diyaar u ahayn ilaahayna jabkooda waa ka taliyey way jabeen ilaahayna intaas dhibkaas waa ku riday ciidanka qoryooley jooga ee dagaalkan ka qayb qaatay maxaad inooga sheegi karaysaa maxay isugu jiraan wallaahi ciidanka soomaalida dagaalku way ku jireen ee kuwii amisoomna waa saboort garaynayaan dagaalku way soo aadaan way caawayaan si kale u labeese ciidankan degmada joogo xaquuq ma leh musheer ma qaataan ciidamo annaga aan ku aruurinay degmadii inay difaacaan oo wax ay ka qabtaan oo militarigii waagii hore labada kun iyo afar iyo tobanka markay ka baxeen ciidamadii deegaanka ay ahayn aan aruurino way degmada kuwa ay difaacayaan ma garat waxaana dawladdii dhexe aan ka codsanaynaa ciidankan degmadan joogo siday u qalabeyn lahaayeen siday oo xuquuq ay ugu raadan lahaayeen caalamka meesheeda madaxweynaha maxamed cabdullaahi foormaajo ra-iisul wasaaraha iyo maamulkii koonfur galbeed madaxweyne shariif kulli waxaan ka codsanaya ciidankaas si deg deg inay usoo gaaraan qalab military ku filan ay siiyaan cadowga oo ma aragtay iyo niyaddooda ay u dhinto cadowgiina eriyada say ugu sifeeyaan